bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii lix iyo lixdanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii afraad ee ku saabsan saxaabiga cumeyr bni sacad sayidina cumar ayaa isagoo ka hadlaya cumeyr bni sacad wuxuu yidhi lakam wadidtu imise unbaan yaan jeclaa imisaan jeclaa ana lii rijaalan inaan leeahay rag oo midla cumeyr bni sacad oo kale ah liastaciina bihim si aan u kaalmaysto fii acmaali lmuslimiina muslimiinta xukunkooda iyo maamulkooda aan u kaalmaysto rag isagaoo kale ah maxaa jira markii markii la yidhaahdo waxqabad waxaa yaraanaya dadka waxqabadka ayaa yar nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo arrintaa ka hadlaya wuxuu yihi annaasu kal ibili lmia dadku waxaad mood waxa weeye boqol neef oo geelahoo kale oo laa tajidu fiiha raaxila aada waxaad raratana aadan ka helayn marka dadka rawaaxisha ah ee la rarto ee bulshada hogaamiya waa yaryihiin sayidinaa cumar oo haystay asxaabtii saxaabati rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam oo sida marar badan aan soo sheegnay aan taariikhda bani aadamka lagu haynin dad iyaga oo kale ah yaa mar walba haddana ka calaacali jiray rag la-aan maalin maalmaha ka mid ah yaa isagoo masjidkii nabiga la buuxo ayuu wuxuu yidhi bal ruux walowba waxaad ilaahay weydiisataa wixii aad diintan islaamka sare ugu qaadi lahayd marka qoloba waxbay ku dhufatay waxbay sheegtay isagu wuxuu yidhi aniga waxaan waxaan rabi lahaa masaajidkan ama masjidkan muggi oo abubakar oo kale ah mar kale riwaayad kale waxay leedahay abu cubayde oo kale ah mid kastaba ha ahaatee waxa weeye bulsho waxaa hormaraya dadka rawaaxisha ahee dadka wax hogaamin kara waqafnaa waxaan issoo kortaagnay iskortaag hadda oo xisi ah ma aha oo dad isagoo meel ay wax fadhiyaan inaan soo kortaagnay ma ah waxaan soo ogaanay inbuu ka wadaa waxaan ka soo hadalnay ilaan ders dersigan kuwii ka horreeyey ayuu yuu milicsanayaa waqafnaa waxaan issoo kortaagnay oo micnaheedu ay tahay waxaan soo ogaanay aanifan mar dhoweyd yacni dersigan kii ka horreeyey calaa suuratin muuqaal fadatin oo dhif ah dhif waxaa la yidhaha waxaan isagoo kale la arkayn ay adag tahay in la arka isagoo kale wadii'atin oo nuuraysa ama ifaysa oo min xayaati saxaabi saxaabigii noloshiisii ah saxaabigii aljaliili ee sharafta badnaa cumeyr ibnu sacad ahaa fii sikarihi yaraantiisii markuu yaraa arrin soo martay oo aada iyo aad u ifayso oo u sharaf badan ayaan ka soo hadalnay oo ahayd tii dhex martay isaga iyo ninkii soo koriyey ee julaas ibnu suweyd ahaa fatacaalow inakeena naqifu haddana aan iskortaagnay aan ogaanay alaana hadda calaa suuratin muuqaal raa'icatin oo qurux badan ama bilic badan mushriqatin oo nuuraysa oo min xayaatihi noloshiisa ka mida fii kibarihi markii uu weynaaday wasatajiduuna waxaad ogaan doontaan ood helaysaan anna suurata athaaniya in muuqaalka labaad ama sawirka labaadi lan taqila ayna ka yaraanayn marnaba can il uulaa muuqaalkii hore jalaalan weynida weynida waxaa laga wadaa xagga sharafta wa bahaa-an iyo quruxda qisadu maxay tahay waa kan kaana wuxuu ahaa ahlu ximasa ximsa ahlu ximsa magaalada xims la yidhaahdo hadda intii ay bilaabatay kacdoonkii shacbiga suuriya nidaamka ree asadna ay u adeegsadeen dil aan isaga oo kale taariikhda lagu arkin xataa waqtigii naasiyiinta qansiintiina ay ka dareen iyo iyo faashiintiiba ay ka dareen magaalada dagaalkay ugu badnaa uu ka dhacay markii hore xims bay ahayd marka dadka dhan way wada yaqaanaa xims waxay u dhaxaysaa eh, dimashq oo caasimadda ah iyo magaalada labaad ee ee xalab ayay u dhaxaysaa dadkeedu waxay ahaayeen shadiidi atadamur dad wax sheegoodu inay wax sheegaan oo ay cawdaan ay badan tahay dad nuuqnuuqsigoodu badan yahay ayay ahaayeen dad u nuuqnuuqsi badan oo cabasho badan ayay ahaayeen min wulaatihim guddoomiyaasha loo soo magacaabo guddoomiyihii loo soo magacaabay iyo maamulkii maamulkooda ayay mar walba ka caban jireen kathiiri ashakwa dacwadooduna ay badan tahay tadamurka iyo shakwadu waxay ku kala duwan tahay tadamurku waa dad uun cabanaya laakiin aan dacwo meel u gudbinin shakwaduna waa markii dacwo aad gudbiso oo ruuxaad ka dacwoonayso meel ka sarreysa aada dacwadiisa u gudbiso kathiiri ashakwa dacwadooda ay badan tahay minhum madaxdooda ay ka dacwoonayaan famaa jaa-ahum uma yimaado min waalin guddoomiye waa magacii la isticmaali jiray mustalaxii iyo ereygii ereybixintii la isticmaali jiray guddoomiyaasha waali baa la dhihi jiray ilaa haddii uu u yimaado wajaduu waxay u heli jireen fiihi isaga cuyuuban ceebo badan ayay ku sheegi jireen wa axsaw waxay u tirakoobi jireen lahu isaga dunuuban dembiyo badan wa rafacuu amrahu arrintiisana waxay u gudbin jireen ay ku dacweyn jireen ilaa khaliifati lmuslimiina muslimiinta madaxdooda sare wa tamanaw calayhi waxay ka codsanayeen oo ay ka baryeen oo ay ka rajeynayeen khaliifaha ama amiirulmuminiin waxaa rabtaba dhehe an yubadilahum ou an yubdilahum inuu ka bedelo oo ugu bedelo madaxdooda bihi kan man huwa khayrun minhu mid ka khayr badan kan khayr ma lehe mid ka fiican noogu soo bedel bay dhihi jireen ruuxii loo diro oo dhan waxaa isku mid ahaan jiray iyada iyo magaalada kuufa markaasaa ximas waxaa la dhihi jiray ximsa waxaa la dhihi jiray kuwayfa kuufadii yarayd kuufadii yarayd saciid ibnu caamir markaan ka hadlayn taariikhdiisa ayaan kusoo aragnay in kuwayfa la dhihi jiray fa cazama wuxuu goos wuxuu go-aansaday alfaaruuqu sayidina cumar ibn khadaab ridwaanullaahi calayhi wuxuu go'aansaday wuxuu go-aansaday an yabcatha inuu u diro ilayhim raaximas biwaalin guddoomiye guddoomiyahaasoo laa yajiduuna dadkii raaximas ayna ka helayn fiihi isaga matcanan meel laga duraba aan lahayn walaa yarawna aysan arkayn fii siiratihi habdhaqankiisa maqmasan wax ceeb ah meel laga ceebeeyo fa nahara wuxuu firdhiyey wuxuu wadhay haddii kale dheh hortiisu wuxuu saa u wadhay kinaanata rijaalihi raggiisa gabooygiisa raggiisa gabooygiisa maxay tahay meeshan waxaa isticaaro ayaa ku jirta gabooyiga waxaa la yidhaahdaa wax maqaar sida badan ka samaysanoo lagu rito leebabka ama fallaadhaha lagu rito dadka ama dagaalamaya ama dadka hargaantida ahee ugaadhanaya ay fallaadhaha ku ritaan kaasaa gabooy la yidhaah marka markaad rabto inaad dagaalanto intaad korba lama soo bixi kartide meel intaad fadhiisato yaad fallaadhihii oo dhan ee gabooyga kugu jira baad hortaada wadi hortaada saad u dhiganaysaa markaasaad yaad ku tooganaysaa cadowgii marka wuxuu ku shabahayaa sayidina cumar wuxuu rabaa magaalada ximas magaalada ximsa inuu nin ayna ka soo dacwoonin oo guddoomiyaa u diro markaasaa wuxuu ishordhigay asxaabtii raggiisii iyo ishordhigay yaa ku habboon meeshaas yaa ku habboon yaa ku habboon sidaas oo kale weeye wuxuu ishordhigay uu wadhay raggiisiibuu ishordhigay fa nahara wuxuu wadhay uu hortiisa saa ugu firdhiyey kinaanata rijaalihi raggiisa gabooygiisii yacni raggiisa oo dhan buu magacyadooda ishordhigay bayna yaday hortiisa wa cajama wuxuu cudiyey cudinta waxaa la yidhaah shayga marka aad rabta inaad tijaabiso awoodiisu intay leeg tahay waranka markaad rabta inaad ganto saasaa loo warfiyaa marka hore cudin baa la yidhaha marka waa marka waa ikhtibaar iyo iyo tijaabo wa cajama wuxuu cudiyey ama uu tijaabiyey ciidaanaha ulaheedii gabooyga ulihii ku jiray ayuu mid mid u fiiriyey uu u tijaabiyey uu u cudiyey uu u qiimeeyey cuudan cuudan laan laan ayuu u qiimeeyey marka hadda meesha laamima taalee raggii oo xusuustay ee asxaabta ahaa ee hawshaa qaban karay yuu mid mid u fiiriyey saas weeye falam yajid ma helin khayran wax ka wanaag badan oo kaga habboon min cumeyr ibni sacad meeshaas magaaladaas buuqa badan ee dacwada badan ee nin uga habboon ee ximis la yidhaahdo nin uga habboon cumeyr ibni sacad uu waayey wa cala araqmi inkasta inkasta oo min anna cumeyran cumeyr kaana uu ahaa iddaaka waqtiga ayada waqtigaa uu ku soo dhacay maanka sayidinaa cumar uu ku soo dhacay kaana uu ahaa iddaaka waqtigaas yadribu kii socda fii ardi aljasiirati jasiirada dhulkeeda oo min bilaadi shaam shaam ka mid a yacni dhulka dhulka u dhexeeya jasiira alcarabiya iyo shaam ayuu jiray halkaasuu jiray halkaas ayuu socday calaa ra'si jeyshihi ciidan uu watay isagoo madax uu abbaanduulo u ah ciidan uu isagu watay marka ciidanka isagu iskama lehe ciidankii uu madaxda u ahaa isagoo ciidankaa hogaaminaya yuu dhulka u dhexeeya jasiira alcarabiya iyo shaam halkaas ayuu socday ciidankii alghaazi ee ku duulayay fii sabiili illaahi ay fii iclaa'i kalimati illaahi kelimada il alleh oo islaamka ah koryeelideeda isaga oo maaragtay hogaaminaya ciidankii arrintaa daraaddeed duulimaadka u waday yacni qabiilna uma duulayn qowmiyad uma duulayn dana gaara maysan lahayn waa iclaa'i kalimatillaahi oo fa yuxariru wuxuu xoreynayay almudana magaalooyinkii iyo wuxuu ka xoreynayay shirkiga iyo wathaninimada iyo waxaasuu ka xoreynayay wayaduku wuxuu burburinayay uu duminayay almacaaqila dhufaysyada wa yukhdicu wuxuu hoos keenayay alqabaa'ila qabiilooyinkii islaamka diidanaana islaamka ayuu soo hoosgelinayay ikhdaaca waxaa la yidhaah in maaragtay inta qoladii san taagaysa ama dowladda amarkeeda diidaysa in lagu qasbay inay u hoggaansamaan amarka dowladda wa yuqiimu wuxuu dhisayay almasaajida masaajidda ayuu wuxuu ka dhisayay fii kulli ardin dhul kasta oo wada-atha qadamaahu labadiisa lugood ay ku socdaan dhul kasta oo labadiisa lugood gaadhaan ay ku joogsadaanna masjid ayuu ka dhisayay cala araqmi inkasta oo min daalika arrintaasi ay jirtay uu hawshaas muhiimka ah uu hayay faqad dacaahu waxa u yeedhay cumeyr ibni sacad amiir almu'miniina amiir almu'miniin oo cumar ayaa u yeedhay wa cahida ilayhi wuxuu u magacaabay biwalaayati xims magaalada ximsa la yidhaahdo inuu guddoomiye ka noqdo ayuu u magacaabay wa amarahu wuxuu amar ku siiyey bitawajuhi inuu u ambabaxo ilayha magaaladii inuu u ambabaxo fa adcana wuxuu u hoggaansamay lil amri arrintii amarkii amiir almu'miniin ayuu u hoggaansamay maxaa jira amarkiisa lama diidi karo waa diin oo alla ayaa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum marka ulil amriga in la ateeco haddayna ku farin wax qalad ah oo macsiyo ah in la yeelo waajib weeye amiirulmu'miniinkii iyo madaxdii saxa weeye kuwii budhcadahoo dadka xoog ku haysta ma ah fa adcana wuxuu u hoggaansamay lil amri amarkii la siiyey calaa kurhin isaga oon raalli ka ahayn minhu amarkaas iyo inuu madax noqdo isagoon raalli ka ahayn yuu amarkii qaatay liannahu sababta u diidaya waxay tahay isagu kaana wuxuu ahaa laa yu'hiru kii aan ka doorbidin shay-an waxba cala aljihaadi fii sabiili illaahi in jidka ilaahay lagu jihaado wax ah uu maanta ka jeclaa ama uu ka dooranayay ma jirin marka jihaadkiibuu ku jiray jihaadkii baa laga si- yaa laga keenay jihaad kale uunoo maamulkii ummadda ah ayaa loogu yeedhay balaqa wuu gaadhay cumayr ibnu sacad ximsa magaaladii ximsa ayuu gaadhay fa daca annaasa dadkii ayuu u yeedhay ilaa salaatin jaamica ayuu ugu yeedhay salaatu jaamica la dhihi jiray markii dadka wax loogu yeedhayo ee la raba in amar la siiyo walamaa qudiyat isalaatu markii salaadii la tukaday oo laga baxay salaadii khataba annaasa dadka ayuu hadal u jeediyey fa xamida allaha allah ayuu ku mahadiyey wa athnaa calayhi allah ayuu ammaanay wa sallaa wuxuu ku salleeyey calaa nabiyihi alla nabigiisa sal- muxamedin as- muxameda sala allahu calayhi wasalam uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi ayuha naasu dadow inna dhab ahaantii alislaama islaamku xisnun waa dhufays maniicun oo lama galaan ah oo aan la jebin karaynin wa baabun albaab weeye wathiiqun oo adag kow marka xisnul islaam muxuu yahay wa xisnul islaami islaamka dhufayskiisu xisni marar badan waan soo sheegnay wuxuu xisnigu yahay marka aan soo aqrinaynay ama aan soo gelaynay siirada ama suwar min xayaati saxaaba oo aan marar badanna sheegnay inuu yahay uun dhammaystir siiradii dhammaystir siiradii ah uu yahay- uu yahay uun xisnigu marka waxaa weeye waagii hore ayaa la isticmaali jiray hadda dhufays baynu iska nidhaahnaa laakiin eh, waagii hore magaalooyinka iyo meesha la degan yahay maadaama dhulku uu ahaa dhul dhowreed ama dhul colaadeed uu ahaa waxaa lagu soo wareejin jiray derbi dheer oon la fanan karaynin adag oon la dumin karaynin dadkuna marka gudahaas ayay ku noolaan jireen halkaasay cadowga iskaga celin jireen marka kaasaa xisni la yidhaah wa xisnul islaami islaamka xisnigiisa iyo dhufayskiisu alcadlu cadaalad wey islaamka wax badbaadiyaa waa cadaalad yacni bulshada islaamka islaamku isaga waxba ma noqdo laakiin bulshada islaamka ah waxyaabaha islaanimadkooda iyo wanaagooda ilaaliya oo inaynan islaynin iyo inaynan eh, fitan iyo balaayo aysan ku dhicin waa cadaaladda wa baabuhu albaabka laga soo galaana alxaqu xaqa weeye fa idaa dukka haddii la dumiyo alxisnu dhufayskii iyo derbigii adkaa ama oodii haddii lasoo jebiyo wa xutima albaabu albaabkiina la burburiyo istubiixa waxaa lagu batalaqsadaa ximaa haada diini diintan iyada ah sharaftiisii ayaa lagu batalaqsadaa batalaqsiga waxaa la yidhaahdaa wixii inta lasoo galo ee, wax lagu joogsado iyo wax la dilo iyo wax la qaato iyo wax walba laga dhigo saasaa la yidhaha waa oo lagu tunto lagu tunto weeyaan batalaqsigu ama waxaa la bannaystaa ustubiixa waxaa la bannaystaa ximaa haada diin diintan oo islaamka ah maaragtay sharaftiisii ayaa la bannaystaa ama waardihiisii wa ina alislaama islaamkuna maa yazaalu iskama bedelo maniican mid lama galaan ah inuu yahay mashtadda sultaanu intiiba dowladnimadiisu ay xoog leedahay walaysad maysan ahaanin buu ihi shiddatu sultaani dowladnimada xooggeeduna muusan ahaanin darban bisayf darban bisawti in dadka shaabuug lala dhaco la xidhxidho yaa xabsi in lagala daalo oo la garaaco ma aha awoodda dowladdu walaa qatlan bisayfi in dadka la laayana ma ah oo inta maxkamado beenbeen a loo diro dadka la iska laayo walaakin hase ahaatee qadaa'an bilcadli waa cadaalad oo wax lagu xukumo qadaha garsoorka oo cadaalad wax ku xukuma wa akhdan bilxaqi iyo wax kasta oo la isku qabto oo waxaas sida saxda ee xaqa ahee ee ee- ee saxda ah la raaco weeye uma markaa kadib insarafa wuxuu u gadoomay oo uu u go-ay ilaa camalihi camalkiisii shaqadiisii liyunafida si uu u meelmariyo maa wixii ikhtadahu uu u jaangooyey uu u qorsheeyey lahum iyaga dadkii uu qorsheeyey ama u jaangooyey oo min dastuurin dastuur ah dastuurka waxa weeyaan waa mabaadi'da ay tahay in lagu socdo fii khudbatihi alqasiira khudbadiisii gaabnayd halkaas ayuu dadka ku maamulayay qadaa cumayrun cumayr ibnu sacad xawlan hal sano ayuu wuxuu joogay kaamilan oo buuxda fii ximsa magaalada xims halkaas sano oo lam yaktub uusan u qorin khilaalahu sanadkan dhexdiisa liamiiri almu'miniina amiiri lmu'miniin oo cumara kitaaban wax qoraala uma qorin walam yabcath umana dirin ilaa beyti maali lmuslimiina bangiga dhexe iska dheh hadda baytmaal muslimiin waa bangiga dhexe oo muslimiintu ay leedahay min alfay-i wixii dadka laga qaadayay oo canshuurta ahaa dirhaman dirham hal shilin walaa diinaaran iyo diinaartoona dirhamkuna waa waa qalin ama fida diinaarkuna waa dahab waxba waa inta ugu yar inta ugu yar ee lacaga waa afar garaam baan marar badan sheegnay diinaarku waa afar garaam oo dahaba afar garaam iyo rubuc marka markuu war ka waayay sayidina cumar cumayr ibnu sacad uu hal sano meesha u magacaabay warkiisa uu waayey fa akhadat waxay bilowday ashukuuku shakiyadiibaa tusaawiru inay fanato cumara cumar cumar inay fanato ereygan tusaawir min asuuri ayay ka timid suur suur waa derbiga marka derbiga marka aad rabta inaad derbi fuusho derbiga ma iskama fuuli karaysid adoo socdo maaha waa inaad fanato oo gacmaha iyo aad aad ku qabsato fanasha marka la yidhaah fa akhadad waxay bilowday ashukuuku shakiyadii tusaawiru inay fanato cumara cumar uu yidhaah muxuu yahay shaki war maxaa dhacay ninkii isaga ahaa ma isbedelay ma markii madax noqday yuu isbedelay id sababta uu uga shekeeyey waxa weeyaan kaana wuxuu ahaa cumar shadiid alkhashyati baqitaanka iyo cabsidiisu ay daran tahay calaa wulaati calaa wulaatihi nimanka uu u magacaabo gobollada iyo degmooyinka guddoomiyaasha uu u magacaabo wuxuu uga cabsan jiray min fitnati alimaara madaxnimada fidnadeeda madaxnimadu fidnay leedahay qofku markuu madax noqdo waxa weeye inuu dulmi sameeyana way u badan tahay oo dadka dulmiya maxaa jira awood buu leeyahay inuu xoolaha ku talax tago xoolihii iska barfuuqana aad bay halis ugu tahay marka qofka madaxdiihi waa halis inuu dadka ku amar ku taagleeyana halis buu yahay maxaa jira awooddiibuu haystaa xoolaha inuu iska barfuuqana halis buu yahay maxaa jira uu saas uga baqaya falaa macsuuma mid la ilaaliyey ma jiro oo cindahu cumar agtiisa oo hayra rasuulillaahi rasuulka ilaahay aan ahayn rasuulka ilaahay baa macsuumahun waxaa looga baqin laakiin ruux kasta oo kale oo bani aadama hadduu madaxa noqdo labadaas fitno waa looga yaabaa fitnatu dulmi amarku taaglayn iyo barfuuqidda xoolaha muslimiinta faqaala cumar wuxuu yihi likaatibihi xogayihiisa wuxuu ku yidhi ama karaanigiisa uktub qor ilaa cumayr ibni sacad u qor waqul lahu waxaad ku tidhaahdaa idaa jaa-aka hadduu ku soo gaadho kitaabu amiiri lmu'miniina warqadan ama qoraalkan amiiri lmu'miniin hadday ku soo gaadho fadac ka imow ximsa ximsa ka kaalay waqbal calayhi ab u imow amiiri lmu'miniinna u imow xaggiisa soo ahad waxmil horu soo qaad macaka adigu horu soo qaad maa jabayta wixii aad soo ururisay oo min fay-i almuslimiina muslimiinta xoolahay dowladda ugu talagaleen ee magacyada badan ee maantana canshuurta la yidhaahda wey talaqaa wuu helay cumayr ibnu sacad kitaaba cumara cumar qoraalkiisii ayuu helay radiallaahu allah ka raalli ahaado canhu cumar wa can cumayr cumayrna ha raalli ha ka aadee fa akhada wuxuu horu soo qaatay jiraabazaadihi jiscinkiisa ama saadi ama sahaydiisa oligii uu ku ridanayay oli ama kiish ama qariirad waxaa rataba dheh oli iyo kiish iyo qariirad intaasaa la yidhaha waa weel sida badan ka samaysan maqaar mararka qaarkoodna mara iyo eh, wax ka- waxyaabo kale ka samaysan oo sahayda lagu rito marka kaa hor usoo qaato timir iyo ay wax ugu jiraan wa xamala wuxuu hor- wuxuu ku soo qaatay calaa caatiqihi degtiisana wuxuu ku soo qaatay qascatan xeedho xeedho ayuu ka soo qaatay waxaa kaluu soo qaatay wa wicaaa waduu'ihi iyo weysadii uu ku weysaysanayay weelkii uu biyaha ku qaadanayay uu ku weysaysanayay wa amsaka wuxuu gacantii biyadihi gacantiisana wuxuu ku soo qabsaday xarbatahu eebadiisa eebaduna waa waran yar oo kulligeed wada bir ah eeba dilidili baa la yidhaha wa khallafa wuu iskaga soo tegay ximsa magaalada xims iyo wa imaarataha madaxnimadeedaba waraa'ahu gadaashiisa ayuu uga soo tegay wandalaqa wuxuu u jaqaafiyey wuu anbabaxay yaxuthu alkhutaa isaga oo laxaadsanaya ama tallaabada boobaya ama saanta boobaya mashyan calaa qadamayhi isaga oo lugihiisa isagoo lugeynaya suuriyu kasoo lugeynaya markaasuu madiino rabaa ma haysto farasna ma fuushana rukuub ma fuushana waxba waa keligii ila almadiinati magaalada madiina marka muddo dheer buu soo soconay wax bil ku dhadhow famaa kaada ma sigin yabluqu cumayru cumayr inuu soo gaadho almadiinata magaalada madiina xataa kaana ilaa uu ka ahaado qad shaxaba lownuhu midabkiisii kii uu gubtay qoraxdii qoraxdii baa gubtay iyo socodkii dheeraa muddo dheer nin socday wahasula jismuhu jidhkiisina uu caatoobay caato uu noqday ama uu macluulay wa taala shacaruhu timihi shacaruhu timihiisina ay dheeraadeen ilaan intaasoo dhan ma xiranine wa daharat calayhi ay ka soo ifbaxdo ay ka muuqato wacthaau safari basaastii safarka safarka calaamadihiisi iyo safarkiisi iyo dhibaatadii ay kasoo muuqatay iyo basaastii sidaas isagoo ah ayuu magaaladii madiine uu gaadhay darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu